bsm illaahi alxamdu lilaah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa bilowga suurat alcaadiyaad suuradda la yidhaahdo suurat alcaadiyaad wey iyaduna waa makiyatu wey aayadaheedu waa kow iyo toban aayadood waa suuradda boqolaad wey bismi illaahi araxmaani araxiim walcaadiyaati baan ku dhaartay fardihii rooraye ordayey ayaan ku dhaartay waa kuwa mujaahidiinta fardahooda ee ordaya oo cadowga ku rogaal celinaya kuwaasaan ku dhaartay dabxaa fardahaas watadbaxu dabxaa sawdaynaya sawdayn farduhu markay rooraan oo ordaan guux iyo cod baa ka baxaya codkaasaa markaa feerahooda laga maqlayaa codkaasoo ammoodaysid ux ux ux oo kale inuu macnaha u sawdaynaya fardahaasaan ku dhaartay waa sawtu anfaasiha wey cinda caduwiha fardaha iyagaa weeyaan falmuuriyaati baan ku dhaartay fardihii hurinaayey dhulka markay qoobka la dhacaan oo qoobabkooda dhagaxa ay ku dhuftaan si u roorayaan falmuuriyaati kuwuu hurinayey qadxaa hurin hurinayey oo dhagaxdaa markay ku rooraanoo farduhu qoobabka la dhacaan ayaa dhagaxiibaa dabbaa ka kacaya iftiin baa ka kacaya iftiinkaa weeyaan marka kuwaasaan ku dhaartay habeenkiibaa iftiinka marka dhab u muuqanayaa orodkay ordayaan awgeed waa la arkayo marka godinta iyo faaska iyo biraha iyo dhagax lagu dhufto iftiinka ka muuqda oo kale baa markay yana ku dhuftaan baa baxaya sida magadda oo kale geedaha dabka laga xurbiyo ama laga sameeyo laga daaro oo kale saasoo kale iftiin baa daarmaya falmuqiiraati baan ku dhaartay fardihii weeraraayey oo cadowga dushiisa weerarayey subxaa wakta sabaax subaxa wakhtigiisa intaan qoraxdu soo bixin fardaha iyagaa weeyaan habeenkii baa la diyaarin jiray aroor horaa markaa cadowga lagu weerari jira oo faaharna kicinaayey fardahaas bihi makaankaas naqacaa boor ka kicinayey boor siiga ka kicinayey oo bihda makaanka markaa loo celiyay ama bihi wakhtigana waa loo celiya oo fa wasadna dhexdhexaysanayey bihi boorkaa dhexdiisa jamcaa jamc dhexdhexaysanayey jamcaas waa jamca acdaada boor bay kicinayaan farduhu ilaahay qudradiisa boorkaa tirada badan dee oo siigadaas cirka isku shareeraysa baa faraskiina ku dhex dagaalamaya loomana jeedo boorkaa dhexdiisa ayay jamca waxay dhex gelayaan cadowgii ah markaa saddex arrimood baa lagu dhaartay fardahaas fii sabiilillahi lagula jihaadayo cadowga xaggiisa ordaysa iyo qoobabka markay la dhacayaan dhulka oo dambaaburadu ka kacayso iyo markay cadowga saa u dhexdhexaysanayso ee cadow weerarayso intaasaan ku dhaartay marka bihidaas fa wasadna bihi jamca bihi makaankana waa loo celiya bihi boorkaa dhexdiis dhexdhexaysanays tafaasiir kalena waa jidha intaasaan ku dhaartay ina alinsaana insaanku lakanuudun lirabbihi lirabbihi lakanuudun insaanku lakanuudun lakafuurun waa mid kufrin badan oo jaaxid ah jaxdin badan lirabbihi rabbigii isaga abuurtay nicmadii ilaahay buu insaanku ka kufrinaya xasanulbasri wuxuu yidhi yadkurulmasaa'iba dhibaatooyinka ku dhacay buu sheegayaa wayansa nicam nicamta ilaahayna waa halmaamaya markii khayr la siiyo wixii dhibana ma aamusayo wa inahu insaanku calaa daalika arrinka inahu haddii insaanka loo celiyo iyadoo rabbi loo celiyana waa jidhaa wa inahu insaanku calaa daalika la shahiid isku dhinac in la maryaa fiican wa inahu iyadaanoo dhan wa inahu insaanku la shahiidun waa mid shaahid iyo markhaanti ka ah calaa daalika arrinkaas kaluud inuu yahay oo nicmada ilaahay jaxdin badan yahay shaahid buu ka yahay wa inahu insaanku lixubbil khayri lashadiid la shadiidun waa mid darnaan badan lixubbil khayri khayrka iyo maalka jacaylkiisa waa bakhiil aan waxba ka soo dhacaynin afalaa yaclamu ma yuusan ogeyn insaanku insaanka noocaas idaa buchira markii lasoo saaro maa fil qubuuri qabriyaasha waxa ku sugan waxa laala wixii dhintoo la geliyey weligeed ilaa kan ugu dambeeya oo waxusila la bayaaniyo oo la caddeeyo oo la sooco maa fi suduuri laabaha dhexdooda wixii ahaaday oo waxusila saa lagu fasiro waxaa kaloo lagu fasiraa waxusila markii la jamciyo idaa buchira maa fi lqubuuri oo waxusila la jamciyo oo lasoo daahiriyo la muujiyo maa fi suduuri laabaha dhexdooda wixii ahaaday oo asraar ahaa waxyaalihii qarsoonaa dadku siraysan jireen inna rabbahum iyaga rabbigood yaa bihim iyaga yowmaidin maalinkaa isagaa la khabiirun inuu yahay mid hoosu og inna rabbahum rabbigood la khabiirun inuu yahay mid khabiir ku ah bihim iyaga yowmaidin maalinka isaga mar kastaba ilaahay khabiir buu ku yahay maalinkaa shanigiisaa daran weeye maca daalika waxaa loo sii sheegayaa maalinka ilaahay waa ogyahay loo leeyahay waa yowmu ljazaa weeyaan maalinkii is abaalmarinta maalinkaa weeyaan suuratu lqaarica makiyatun iyadana waa suuraddan waa maki weeyaan aayadaheedu waa kow iyo toban aayado bismi illaahi araxmaani araxiim alqaaricatu qaarico maa maxay bay alqaaricatu ahaatay alqaaricatu waa tii kawinaysa wey waa qiyaamadii weeyaan maa maxay bay alqaaricatu qaarica ahaatay qof ogaan kara say tahay ama suuraysan karaa ma jiro wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiye maa alqaaricatu qaarica ay tahay shaanigeeda iyo howlkeeda iyo dhibaatadeeda maxaa ku ogeysiiye wey arrimo waaweyn baa maalinkaa isaga dhacaya wey qaarica waxaa loogu magacaabay waa tii garaacaysaoo taqraculquluuba wala samaaca qalbiyaday garaacaysaa maqalladay garaacaysaa dhibaatadeeda bay ku garaacaysaa wamaa adraaka mal qaarica deedna waa la caddaynayaa aayadda dambaa lagu caddaynaya alxaaqatu malxaaqatu oo kale weeye wamaa adraaka malxaaqa yowma maalin weeye yakuunu nnaasu dadku ay ahaanayaan kalfaraashi almabthuuth kalfaraashi baalaleyda almabthuuthi la firdhiyey la sayriyey oo kaley noqonaya maalinka ay waxa weeyaan ay dadku quburyada qabuuraha inta ka soo baxaan iyagoo fasiciina argagaxsan baalaleyda oo kale oo kale ah baalaleyda waa maxay baalaleyda waa wax tiradii ka batay oo yaacyaacaya oo dab la shiday ku daadanaysa oo hawtulhamaga dadkuna saasoo kale midda kale baalaleydu midba meelba u socdaa saasoo kalea dadkii iskaga wareersan yihiin oo iskaga daadanaya oo iska dhibaataysan yihiin oo barkood bar dhex gelaya waxa weeyaan yamuuju bacduhum fii bacdin dhibaatada jidha awgeed kal faraashil mabathuuf ama kal faraashi ayaxii yaryarka ahaa oo kale weeyey al mabathuuthi la firdhiyada muntashirka ahaa ayaxa yaryarka ah oo tirada badanoo midba meel iskaga yaacayo sidaasoo kale weeyaan sidaysan dabka iyo naarta bahalladaa yaryar uga istaagaynin hal dhinac iyo hal qasadna aysan ugu soconin yaa midba meel wejiga ugu hayo sidaasoo kale weeyaan khalaa'iqdii tiro badnaanta waa baalaleydaasoo kale sida ay maaragtay u wareersan yihiin waa iyadoo kale siay ugu daadanayaan waa iyadoo kale kal faraashil mabthuuf wa taranaa bacdahum yowmaidin yamuuju fii bacdin saasoo kale weeye wa takuunu ljibaalu buuruhun ay ahaanayaan kal cihini bay ahaanahayaan cihni waa suufkii oo kale almanfuushi suufkii almanfuush oo kale noqonaya cihniga waxaa la dhihi jiray suufka waxaa la yidhahdaa idaha dhogortooda min awsaafiha waa yanin soo maran buuraha waaweyn oo intaa leeleeg bee waxay noqonayaan suuf duulduulayoo kale bidbidaya aan waxba ku jirinin sidaasoo kale u duulduulayaan kalcihni almanfuush ilaa suufka idaha dhogortooda waxyaalo badan baa laga sameeyaa markii inta la guro dad baa idaha dhogorta guraya waxbaa laga soo samaynaya intaan laga samayn waxa weeyaan intaasoo midab waa la midabaynaya intaasoo midab bay yeelanayaan buurihii saasoo kalea lagu shabahayaado dhagaxii madoobaa iyo kii caddaa iyo kii gududnaa iyo waxaasoo dhan baa inta la burburiyo budal laga dhigo bay waxay noqonayaan boorkaasaa u duulayoo kale kalcihni almanfuush maalinkaa isagaa weeyaan suufka aan lafuhu ku jirin oo saasoo kale u dulduulaya weye fudaydka khifada iyo fudaydka fa amaa man haqulad qofkay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiis mawaasiinu xasanaati xasanaadkiisa miisaanadiis waa miisaanka laftiis ama wixii lagu wasnaye camalkii saalixaayo la saaray baa hadda cuslaynaye oo xasanaadkiisibaa siyaaday sayi-aadkiisibaa yaraaday fa huwa qofkaasi fii ciishatin buu ku sugan yahay nolol ciishadaasoo raadiyatin raadi ah iyadaa raalliyaa laga cabira laakiin saaxiibkeedaa raalli noqonaya wey jannaa la geynaya wa amaa man khafat qofkay fududaato mawaasiinuhu mawaasiintiisu xasanaadkiisibaa yaraaday sayi-aadkiisibaa batay ama xasanaadba ma lahaynba fa ummuhu ka maskankiisu iyo gurigiisu iyo hooyadiisu haawiyatu naarta haawiye la yidhaahdo wey waa jahanama waa ku hoobanaya waxa weeyaan ummi baa lagu magacaabo um hooyaa lagu magacaabo ilmaha yar markuu argagaxo ooyo hooyada xaggeeda ku cararaayo iyada aamusisa markaasaa midkaana meesha uu ku ordayo oo u gelayo ku daadanayo waa naartaa iyadaa weeyaan mujrimiinta halkaasaa hoy u ah fa ummuhu haawiyatun wey waa naaraha mid ka mid a magaceed toddobaatan sano bay kusii hoobanayaan meeshaa kusii daadanaya dhibaatadaas baa ku dhacaysa markaas salkeedana gaari mayaan waa xadiidka imaam muslim oo warinayo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa hiya waxa ay tahay haawiyo naarun hiya naarun waa naartaasoo xaamiyatun shadiidatulxaraara kulaylkeedu aad u tira badan yahay oo kulaylkii la yaqaana ee macahuudkaa xaddiisa tallowday halkaasaa lagu gurayaa marka ajaarana allaahu minha bifadlihi wa karamihi ilaahay naga badbaadiyo markaas waxa weeyaan qofkan camalkiisibaa la miisaamahaya sida hadda adduunka wax loo miisaamo waxa ii miis iyo waxa ii miisaan isagana hadhow adduunka miisaankaasaa la yaqaan aakhirana waxaa la dhahaya haye hala miisaamo wuxuu la yimid qofkan camalkiisi kii xumaa iyo kii wanaagsanaa waa loo miisaamaya miisaanku waxay dhaheen culimmada jumhuurtu waa xaqiiqi laba kafadood buu leeyahay irbadda laambad buu leeyahay saas caaraddaayoo dhinaca wax u rajaxan yihiin caddaysa warqadihii wax lagu soo qoray baa la wasnayaa xumaanta iyo wanaagguba ku qornaayeen ama acmaashii saalixada ahayd baa la keenayaa aad u qurux badan iyo acmaashii sayi-ada ahayd oo aad u foolxun miisaankaa la dejinaya qofkii miisaankiisa wanaaggu rajaxnaado waa liibaane kii kalena waa khasaara ilaahay wuxuu yidhi wanadacu lmawaasiina alqisda liyowmi alqiyaamati falaa tudlamu nafsun shay-a wain kaana midqaala xabbatin min khardalin ataynaa biha wa kafaa binaa xaasibiin ilaahay baa marka miisaankaa garanaya isagaa og subxaanahu wa tacaala miisaan iska weynaaday wey haddaba waxa weeyaan acmaashii baa la miisaamayaa iyo waxaa la miisaamayaa warqadihii acmaashu ku qornaayeen iyo maya qofkii soo camalfalay laftiisaa miisaanka la dul saaraya intaba waa la maray laakiin culimmada qaar baa waxay leeyihiin miisaankan adduunka waxaa labada kafadood hoos aada midka culayska badan laakiin miisaankaas kan wanaagsan kan macnaha culayska badan korbooba aadayaa baa lagu leeyahy ilaahay baas xaqiiqadeeda og ilaahay baa garanaya subxaana wa tacaala suuratu takaathur suuradda la yidhaahdo iyaduna waa makiyatun aayadaheedu waa sideed aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alhaakum waxaa idin mashquuliyey idin shuqliyey attakaathuru takaathur tafaaqur faantan xoolaha ku faanaysaan iyo owlaadda tirada raggaa ku faanaysaan waxaana ka mashquusheen oo kaga mashquulsheen daacadii ilaahay aakhire inaa u diyaargarowdaan basinya dalab iyo basinshasho baa idin mashquulisay xataa zurtum ilaaha ka ziyaarateen almaqaabira maqaabirta iyo qabuuraha waa maxay ilaahaba ka dhimateen adduunka dadku intay joogaan tafaaqurka iyo faankaasi ku jiraan ilaa ay macnaha waxa weeyaan qabuuraha ka ziyaartaanoo ay ka dhimanayaan ziyaaro waxaa looga cabirayaa qofku meeshuu ziyaarto waa meeloo wax yar joogayo dee qabuuraha markii la tago de waa iska qadar yar baa dadku muddo unbay joogayaan kabacdina waxa ka dambeeya kasii weyn waxaa kaloo lagu fasiray xataa zurtum ilaa ka ziyaarataan almaqaabira kuwii qabriyada ku jiray aad ku faantaan oo aad tirsataan hebel oo dhintay baa naga mid ahaa oo hebel baa naga mid ahaa oo hebel baa tirada noogu jira oo hebel baa sa ahaa aad tirada ku darsataan xoolihii baa ku faanaysaan intaasaan leeyahay intaasaan leeyahay intaasaan leeyahay kallaa ka al dadow arrintaa ka jooga soofa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan maxay arrintaa ciribteeda waa la xadfi wixii la ogaan lahaa humma dabadeed kallaa arrintaa ka jooga weeyaan soofa saman dambaa taclamuuna ogaan doontaan markii nazala idaa nazala bikumil mowt dhimashadu markay idinku soo degto oo dhibaatada aad aragtaan markaasa ogaanaysaan kallaa ka joog weeyaan ama kallaa waxaa xaqa middaan dambe oo saddexaad low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen yaa low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen cilmal yaqiini cilmal yaqiini cilmiga yaqiintaayoo xaqiiqadaa haddaa ogaan lahaydeen bimacnaa alcilm alxaqiiqiy aladi laa shaka fiih lowda jawaabkeeda waa maxduufe lamaa lamaa alhaakum takaathuru kuma mashquusheen arrintaasna takaathurkaas waxa weeyaan kumaydna mashquusheen wey nabigaa yidhi calayhi salaatu salaam low taclamuuna ma aclamu la daxigtum qaliilan in yaraa qosli lahaydeen wala bakaytum kaiira in badanna waa oy lahaydeen haddaad taa ogaan lahaydeen cilmal yaqiini aakhira u shaqaysan lahaydeen waxaana kuma mashquusheen taasna waa la yidhi latarawunna aragteen oo aragteen aljaxiima naarta jaxiime la yidhaahdo dhaari waxay tahay naarta waa arkaysa humma dabadeed latarawunnahaa aragteen oo aragteen waa arkaysaan caynal yaqiini yaqiin caynteed cayntu hadda tii ishaahid loogama jeedee sida mathalan hebel baa yimid jaa zaydun caynuhu oo kale loo yidhaahdo waxa weeyaan yaqiinta caynteedii iyo lafteedii baa looga jeedaa cayn alyaqiin si aan wax kale loo tawahumin taasaa meesha lagu saarayaa oo lagu adkaynayaa humma dabadeedna latus'alunna laydin su'aaleen yowmaydin maalinka isaga can innaciim naciimkii baa laydin weydiinaya adduunyada laydin nicmeeyey amnigii iyo caafimaadkii iyo barwaaqadii iyo wixii laydin soo siiyey ayaa laydin su'aalahaya waxaa la wariyey saxaabi baa wuxuu yidhi nabigaan u imid calayhi salaatu salaam isagoo akhrinaya alhaakum takaathur alhaakum takaathur markaasaa nebigu yidhi yaquulu ibnu aadam waxau dhahayaa maalii maalii xoolahayga xoolahayga war maalkaada ma kaaga ahaadeen ilaa waxaa cuntid oo dhammaaday mooyaane waxaa xiratay oo baaliyoobay mooyaane waxaa sadaqaysatay oo tegey mooyaane oo aad tegsiisay xadiid kale wuxuu ahaa abu hureyre laga warinayo imaamu muslim baa wariyey maalin maalmaha ka mid a ama hameen baa nabigaa soo baxay calayhi salaatu wasalaam mise waxaa isna meesha jooga oo isna soo baxay abubakar iyo cumar ninkastoo gurigiisaba ka soo baxa nebigu wuxuu ku yidhi maxaa idin soo saaray labadiinaan saxaabi saacaddan yaa rasuulallaahi gaajaana soo saardhay bay dheheen wallaahi anigana wuxuu yidhi sidoo kale iyada ay soo saardhay saddexdooda waa israaceen nin bay u tageen gurigiisibay tageen xaaskiisi markay aragtay nebiga iyo labada saxaabi oo la socda way soo dhoweysay markaasaa wuxuu yidhi nebigu meeye hebel ninkii reerka lahaa waxay tidhi biyo macaan buu noo doono nin ansaariyo aha isla markiiba waa yimid alxamdulilahi buu yidhi maanta cid iga marti wanaagsan ma jidho wuu tegey beertiiba ku orday busri iyo timir iyo rudab oo u keena sii cuna buu yidhi midib oo qaatay markaasuu damca inuu neef u gowraco nebigu wuxuu yidhi iyaaka wal xaluuba adiga iyo neef irmaan baan idiin kala digaya ha noo loogin neef irmaan waa u gowracadoo neef ariyaho markaasuu cunadii hilibkiina u keen waa la cabay waa la dhergay gaajadii waa hadha nebigu abubakar iyo cumar buu ku yidhi waladii nafsii biyadih waa laydin su'aalayaa nicmadan intaa leeg maalinka qiyaamada guryihiinni gaajaa idinka soo saadhay kuna noqon maysaan hadda ilaa idinkoo nicmada intaa leeg helay mooyaane barwaaqada idinkoo la kulmay xadiidkaas isaguna waa jira suuratlcasri suuradda la yidhaahdo makiyatun wey aayadaheedu waa saddex aayadood imaamu shaafici wuxuu yidhi haddii aan ilaahay suuraddan maaha wax kaleba soo dejiyeen lakafati naasa ummadoo dhan waa ku filnaan lahayd suuraddan waxaa la yidhi waa min ajalli suwari alqur'aani alcadiim suuradaha qur'aanka kuwa ugu waaweyn macnaha cajaa'ibta ay xambaarsan tahay iyadoo suurad gaabana waa ugu lafdiya dhahay kuwa ugu lafdiga yar way ugu gaaban ugu macno ballaaran ugu xikmad ballaaran ugu bayaanin ballaaran markaa sidaa darteed baa saxaabada rasuulka laba nin markay kala tegayaan ma kala tegi jirin ilaa midkood midka kale suuraddan ku dul akhriyo isku dardaarmayaan suuraddan waxa ay sheegtay markaa suuraddaani suurad cajaa'iba weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim wal casri baan ku dhaartay casr casarka salaada casr waa la yidhi wakhtiga casarka waa la yidhi waxa weeyaan cimriga waa la yidhi qofka casrigii nebiga iyo wakhtigiisa waa la yidhi wal casri baan ku dhaartay ina alinsaana insaanku la fii khusrin buu ahday khasaaro dhexdeed khasaarow dhexda kaga jiraa weeye waa insaankii weeyaan ila aladiina kuwii mooyaane aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaat acmaasha wan wanaagsan afar arrimood cidda laga helay mooyaane aladiina aamanuu imaan baa laga hela oo wa camiluu camal falay asaalixaat acmaasha wan wanaagsan waa labo oo watawaaso isku dardaarmay bilxaqi xaqa isku dardaarmay watawaaso isku dardaarmay bisabri sabir afartaa haddaan la helin qofka khasaaradii ka bixi mayaa la leeyahy iimaan iimaankii misna camal saalixa kusii daro camalkan saalixa iyo dardaaranka xaqa la isku dardaarmo iyo sabirka iyo camalkii saalixa bay ka wada mid yihiin deedna si gaara loo sii sheegay intaa loogama harin marka waxa weeyaan xaqii isku dardaarmay sabirkii isku dardaarmay sayna daacada ku sabro ummadda kalena sabirka ou maaragtay xataa ugu baaqo intaa haddaan laga helin weli khasaaradiibow uu ku dhex jiraa bay noqonaysaa watawaasow bilxaqi xaq waa khayrka iyo iimaanka watawaasow bisabri sabirka waxa weeyaan dhibaatooyinka lagu sabro daacadana lagu sabro dhibaatooyinkana hadday ku dhacaan qofka uu ku sabro xaaraantana uu ka sabro intaas baa sabirku keenahayaa suuradda suurad cajaa'iba weeyaan suuratu lhumaza iyaduna makiyatun wey aayadeedu waa sagaal aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim weylun hoog wuxuu u ahaada likulli humazatin mid waxamasho badan ee dadka dacnin badan oo durid badan dhammaantiis waa qofka ka caada yeeshay sida laga fahmaya cibaarada kaasoo lumazatin ceebayn badan oo ka caada yeeshay xumaanta alladii kaasoo jamaca jamciyey jamacna waa jidhaaye jamaca jamciyey maalan maal maal badan buu urursaday oo wacadadahu maalkii isaga ahaa koobay oo xafiday tiradiis marka wacadadahudan ilaa saddex macnoba waa lagu sheegay ninkaa isaga ah qofka isagaa maal jamciyey wacadadahu tirtiriyey maalkiibuu hadba tirinayaa noocaas intaasaan haystaa noocaas intaasoo haystaa nooca intaasoo haystaa waxa weeyaan saasuu u tirtirinayaa ama wacadadahu tiro tiro ka dhigay nooc nooc haa waxa weeye geeli waa nooc arigi waa nooc waxa weeye loodi waa nooc lacagti waa nooc wacadadahu iyana waa lagu fasir ama wacadadahu diyaariyey maalkii isaga ahaa muxuu u diyaarinayaa dhibaatooyinka iyo masaa'ibta sanadka dhacaya bu wuxuu leeyahay aafadaas hadday timaado noocaana ugu talagala xanuunkaas hadduu yimaado noocaana ugu talagalay abaartan hadday timaado noocaana ugu talagalay waa noocaas noocyo ku kala magacowda yaxsabu wuxuu u malaynayaa anna maalahu maalkiisu akhladahu inuu waarinayo saasuu isleeyahy xoolahaas inay waarinayaan saasuu malaynaya kallaa baa ilaah yidhi subxaanahu wa tacaala ha ka joogo malahaas mala wax ka jiraan maahe wax u taraye layumbadanna la tuureen oo la tuureen filxudamati naarta burburisada la yidhaahdo wamaa adraaka maxaa ku ogeysiya malxudamatu xudama waxay tahay naarta burburisada ah naarullaahi weeye ilaahay naartiisa almuuqadatu la huriyey oo shidmayso oo hurayso allatii taasoo tatalicu naartaa iyadaah waxa weeyaan gaaraysa oo feenanaysa cala alaafidati qalbiyaasha dhexdooda ayay gaarisa qalbiga hadday gaadha iyo wadnaha dee maxaa harayba jirkii kalena waa baaba allatii tadalicu cala alaafidati waa naarta hadda waxa weye meeshaan lagu noolaanayn laguna dhimanayn laa yamuutu fiiha walaa yaxyaa wey innahaa ilahi wuxuu yidhi naartaas calayhim iyaga dushooda mu'sadatun weeye mid lagu daboolay mudbaqatun weye mu'sadatun mid lagu daboolay weeyo muqlaqatun calayhim lagu xiray calayhim iyaga dushood naacow iyo saxansaxo iyo dabayl midna u soo geli mayo fii camadin bayna ahaadeen iyagoo naartii kusii dhex jira tiirar ayay kusii dhex jiraan tiirataasoo tiirarkaasoo mumaadadatin la taagtaagay bay naartii dhexdii lagu sii xirxiray sida qofka adduunka marka la salbinayo tiir loogu xiro ama dhexda loogu geliyo baa iyagoo naartii ku jira tiirar baa dhexdooda daldalacsan la gelinaya waa la sheegay macnahaas ama maahay fii camadin bay ahaadeenoo mumadadati naartii markii la geliyo oo naartii lagu qafilo baa meeshay ku jireenna tiirar baa saa loogu tiirtiirinayaa sida hadda guri la qafilay haddii tiirar iyo oodafooyin iyo maaragta oodasaa loo dul saaro soo kama dhigna meelaan lagu soo noqonayno la furaynin inaan la furi dooninoo weligood naarta ay ku jirayaan calaamad muujinaysa macnaha weeyaan fii camadin oo mumadadatin weya ilahay baan ka maangal suuratulfiil suuradda la yidhaahdo suuratulfiil makiyatun weeyaan aayadaheeduna waa shan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim alam tara ma waadan arag nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam kayfa sida facala rabbuka rabbigaa ku falay biasxaabi ilfiili qoladii asxaabulfiil la dhihi jiray qoladani waa qoradii maroodiga weeyaan oo kacbada inay dumiyaan qoladii soo aaday weeyaan ninkii abraha la dhihi jiray abrahata al ashram boqorkii yamanta ahaa kaniisad ka dhisay sanca meesha la yidhaahdo markaasu wuxuu yidhi halkaanaan rabaa dadku inay usoo xajiyaan nin baa inta yimid buu meeshii uu kacbada ku sheegay buu ka xumeeyadoo ku xaajo gutay oo saxra iyo waxaasuu marmariyey markaasuu isagoo xaqirayo liidaya abraha waa xanaaqo wuxuu yidhi dhaar waxaan ku maraana kacbada maka ku taal inaan soo dumiyo ciidan badanoo maroodiyaal watow soo kaxaysa maroodi baa ku jiray ugu weynoo maxamuud la dhihi jiray dabeedna waa isaga halkaas cabdulmudalib ay ku kulmayeen geelashi waa isagii dhacay cabdulmudalib waa isaga yidhi kacbada allihii lahaabaa kaa difaacanaya aniga geelayga ii soo celi oo yidhi anigu nin haybad loo sharaf laan kuu qabay laakiin hadda waaba ila qiimo dhacda dabeedna qoladaa ilaahay baa halaagayoo baabi'iyey waana sanadka nebigu dhalanayo caamulfiilku ama waxaa leeyahay maalinta lafteedou dhashayba alam tara kayfa facala rabbuka ilaahay soo ku falay biasxaabi ilfiil alam yajcal muwaan ilaahay ka yeelin kaydahum dhagartoodii fii tadliilin yaa halaag ma waan ilaahay ka dhigin khasaarama ma waan ilaahay ka dhigin fii tadliilin fii diyaacin ma waan ilaahay ka dhigin yaa fii tadliilin dhumin miyaan ilaahay ka dhigin wa arsala waa diray ilaahay calayhim iyaga dushooda dayran shimbiro waa jamac dayrkaasoo abaabiila raxanraxan iyo jamaaca jamaacaah taasoo tarmiihim ganaysa bixijaaratin dhagaxyaal dhagaxyadaasoo min sijiilin ka ahaatay dhooba la dubay oo dhagax laga dhigay gantaallo ah baa lala dhacay fa jacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay ka casfin bal oo kale ma'kuulin la cunay bal la cunay laba macnoba waa lagu sheegay balka haddii la cuno xooluhu daaqaan muxuu noqonayaa bal la cunay digow noqonaya qur-aankuna waa ka edabsanaya waxaasoo kaleoo digadaasi waxaa sheegi maayee ka casfin ma'kuulin baal oo kalaa laga dhigay weeyaan balkaa xooluhu cuneeno inta daaqeen digada noqday ama maahee balkan inta la jaray lagu tuntay ee la goosay ee la cunay kaasoo kalaa laga dhiga ka casfin ma'kuul ayaa iyagii oo dhan laga dhigay waa la baabi'iyey qoladaa iyaga ah waana xilliga nebiga dhalashadiisa ku aadanoo nebigana lagu soo dhoweynaya calayhi salaatu wasalaam qoladaana lagu halaagayey lagu baabi'inayey qisatulfiil baa la yidhaahdaa qisadaani qiso dhacday oo weyn oo cajaa'iba macnaha weeyaan sanadkaa iyadaabay dhacday taariikhdaasi waxay ku aadaysaa taariikhdu markay ahayd shan boqol iyo toddobaatan miilaadiga markay ahayd baa lagu tilmaamay waxyaalaha irhaasaadkaabay ahayd oo nebiga runtiisa tusinaya calayhi salaatu wasalaam fa jacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay ka casfin ma'kuul oo kale aya ilaahay ka dhigay subxaanahu wa tacaala waa la baabi'iyey markaa qoladii maroodiyaasha watay maxaa lagu halaagay biadcafi junuudihi ciidamada ilaahay kuwa ugu awooda yaroo shimbiro yaryaraa loo soo dira oo markaasay caadadeedana hadda shimbir ka mid maaha inay dadlayso ama ay maarata dhagaxyaal iyo gantaal la tuudho iyagoo maroodiyaal wato ciidan badan oo xoog badana baa baabbaha ay ka dhigtay hal midna lagama reebin kulligood waa la baabi'iyey ilaahay baa gurigiisa xafiday maka xafiday kacbadii xafiday dadkii halkaa deganaana markaa xafiday darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab